Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo noloshooda ka maareeya iibinta taleefanada celiska ah. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka ganacsada taleefanada celiska oo ka warbixiya sida ay noloshooda kaga maareeyaan.
marka xigta magacayga waa xasan maxamed ibraahim kana mid ah dhalinyarada ka ganacsata yani electronic waxyaabaha electroniga ah oo ugu horey mobeelada secondka smartphoneka ah marka mobeelada siyaabo badan ay nagu soo galaan oo secondka ah haba ugu horeeyaan yani in qofkan uu iskaga iibinayo dan iyo yani duruufo dhaqaalo soo wajahdayo kala in uu iskaga iibinayo kala in telefoon kale oo inuu ku bedesho uu doonayo marka maadaama badana dadkii yani mid cusub oo yani qarashkiisa aad u badan yahay aysan garan karin badana waxay doorbidaan inay ka iibsadaan kan secondka ah oo badana nadiif ah marka qiimaha uu midka cusub gadan lahaa qofka kan oo secondka markuu gadanayo yani yaraan marka qaar waa kusha laba jibaar oo kale ay noqonaysaa marka qofka wuxuu darbidaya marka mid oo yani sakin oo nadiifa inuu iibsado oo yani dhan walbana oo cilada iyo waxyaabahaas oo ka fiiriyo marka dhalinyarada waa sababta ay ugu soo badanaysa waxay tahay yani waa lacagtaas hayga ah oo yani carooyinka ku jooga in badana aysan gelin karin macnaha dhalinyarada waxaa weye waxay u badan yihiin dad aan badankood aanan shaqaynin oo yani ama waxbarasho ama waxyaaba kale iskaga jira waxay noqonaysaa marka in haddiise lacag badan awoodin in yani waxyaaba macquul ah ay mid sakan ku iibsadaan haddii moobeelkan isigoo celis ahaa oo qiimo jaban ah ku gadatay laga yaabo inuu cilad cilad keeno maaragtay ciladdaas darteedna waxaa ka imaan karta in maaragtay waxba faa'iida laga waayo waxaa laga yaabaa mar inuu adiga kugu gadmo laakiin inta badan faa'iida badan oo asigoo maaragtay lacag qiimo yar aa kasii soo celisaan aa u gadato laga yaabo mobeel fiican camal inaa u gadato oo aad lacag fiican ka hesho sidaa darteed marka mobeelada celiska ee faa'iidooyinkaas badan ay leeyihiin faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah in maaragtay mar walba la heli karo mobeel celis ah oo dadka ay iska soo nacayaan mobeelada iska bedelayaan waxaa laga yaabaa mobeel weeg la watay in iska soo bedela isla weegaas adiga aa ka faa'iiday isagoo halaawsan in lagaa gado taa bedelkeeda oo khasaarada isagoo halaysan in lagaa gado walaagaas ciladiisaas kugu dhibaateeyo intaa unbaa ka imaan karta waxaan ka helnaa qarashaad yaryar oo aan saas u badnayn marka qarashaadkaasna inta badan oo aan ugu maaranay in aan wax kale dibadda ka doonno ama aan raaraadino waxyaaba aan caadi ahayn iyo waxaa kaloo ugu sii maaranay inta badan tahriibka dhalinyarada boqolkiiba boqol way tahriibaan oo tahriibkaasaan ugu maaranay taleefanadani ayaa waxaa dhalinyarada oo ku ganacsada carwooyinka u keensada dadka raba inay dib isaga gadaan moobeeladooda